taliyaha sirdoonka dowladda federaalka cabdulaahi sambalul sheeh ayaa dhowaan safar uga baxay magaalada muqdisho si dib ugu soo celiyo ciidamada dowladda federaalka ee ka baxay deegaanka xawaadley iyo deegaano kale kadib markii askar u socday gobolka hiiraan lagu dilay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe sambalulshe ayaa ku guuldareystay inuu hor istaago askartii gadood ka sameeyey waxayna gaareen goobihii ay ku wajahnaayeen kadib dhowr maalmood oo ay socod ku jireen intaasi kadib sambalulshe waxa uu tagay gobolka hiiraan wuxuuna isagoo ka hadlaya meel fagaare ah sheegay in ciidanka soo gaaray hiiraan ee dowladda federaalka iyo kuwii horay u joogayba dhac ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan haatanna haddii kuwa cusub aag hor leh soo baneeyaan uu dhacu sii badanayo halka ugu daran ee looga cabsi qabo inay arrintaasi ku dhacdana wuxuu sheegay inay tahay magaalada beledweyne
annagana waxaad ogaataan dadkayn hadda haddii lasoo bixiyo furmaha lasoo bixiyo horta cilmiloos iyo inta udhexaysa lamagalay amayna daaqdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ha laga soo tagay beledweyne hala yimaado hiina hala yimaado horta intaas waa wiilashii la soo bixiyen laba bilood kadib markii dhibic la saaro mushaarka laga jirto hilfaa loo qaado oo wixii hallaabaan ila haddii mid baxa mid kalaa imaanaaye hadhowna oo jidkaa la gelayaa shantan wiiloo taaganoo hadda qabiilkiinna aad tacbaanaysa toban kuna askari idinka u yeerteen oo jidka galay maxaad samaynaysan horta gabadha ugu horraysa oo midda talaafi ku diraysa subaxii gurigu gala mushaar markuu maayo albaabka marka mobaylku qaadan horta mobaylkii lagu yeeray horta asaa qaadanaya hortaas waa ina ogaatiin ciidankan gadoodka ah ayaa dhowaan soo gaaray degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dowladda federaalka ayaana juhdi iyo dadaal ballaaran ku bixisay inay askartan iyo saraakiishooda ay dib ugu soo celiso saldhigyadii ay soo faarujiyeen balse arrintaasi ayaa noqotay mid ay ku guuldaraysatay oo ciidanka iyo saraakiishooda ayaa ka biyo diiday inay dib ugu laabtaan fariisimayaashii ay soo faarujiyeen